Wax-soo-saarka beeraha waa mid ay ku tiirsan yihiin nolosha dad badan oo Soomaali ah oo ku nool gobollada dalka. Deegaanka Yontoi, oo ay ku nool yihiin qoysas aad u badan, noloshoodana ay ku tiirsan tahay wax-soo-saarka beeraha, ayaa waxaa markaan soo food saartay caqabado ay ka mid yihiin qalab yari iyo cayayaan dhibaato ku haya dalagyada ay beerteen sanadkan. Waxayna Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Jubbaland ka codsadeen in laga caawiyo helista qalab iyo sunta ay ku buufin lahaayeen cayayaanka wax-soo-saarkooda hoos u dhigaya. Cabdi Xasan Cabdulle, oo ah Gudoomiye Ku-xigeenka Deegaanka Yontoi, ayaa inooga warramay dhibaatada markan ay wajahayaan beeraleyda deegaanka.
beeraha Yontoi dhul beereedka ugu ballaaran waa Yontoi dalagyo kala duwanaa ka bixi jiray sanadkan waxaa kulmay roob yari cudurro sidaba hadda sida khudaarta galleyda yaanyada sisinta digirta intaba roob yari awgeed ay u bixi waayeen intii harti ee waraabkii iyo waxa dadkii dhaqaale lagu adeegsadeenna waxaa cayaan baa ku habsaday dariiqda hore beeraha yoontay dowladihii hore oo maaragtay waa hab wanaagsan ay ku socon jireen isku tashi ay lahaan jireen beeraha markay soo go-aan waxaa la wareegi jirta dowlad qayb ka mid ah a d c la dhaha la wareegi jirta a d c waa keedin jirtay xilligii abaaraha haddii dowladda soomaaliya macaawin loogu baahdana meelihii loogu bahday geen jirtay haddii dalka loogu baahdana saasoo kale haddii kale dadkii ay ku soo celin jirtay amaahbay ku bixin jirtay marka dalagii adi lagaa iibiyo berri ay ku amaahanaysaa marka dalagaadi markuu kuu soo baxo ayaa lacag ahaan lagaaga qaadaa isku tashi guud ay ahaan jirtay laakiin hadda ma laha hadda unbaa hadda aan dalaan dalaannahay hadda